mashaariicdan caafimaad oo iska kaashadeen wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda norway ayaa qeyb ka ah qorshaha horumarinta adeegyada bulshada ee degmada laascaanood isbitaalka guud ee laascaanood ayaana lagu sameeyey dibadeectir ah iyadoo sidoo kale lagu wareejiyey qalab caafimaad maamulka cisbitaalka xargajarka mashaariicdan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleeda kuwaas oo ku hadlayay afka dowlad goboleedka khaatume state iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya oo iyadu mashaariicdan lasoo marsiiyey qaybna ka afulintiisa
runtii maanta waxaa farxad noo ah in halkan ku daahfurno dibudhiska iyo qalabaynta cisbitalka guud ee laascanood oo ay iska kaashadeen dowladda federaalk soomaaliya norway iyo switzerland iyo dowlad goboleedka esi khaatumo runtii waxaan aad ugu faraxsannahay in maanta xadhigga laga jarayo dhismayaashii iyo qalabayntii waxaa iyana raacsan solar systemkii ama korontadii ku shaqaynaysa cadceedda oo iyadan ay runtii naga taageertay hay-adda nis foundation
maanta waa maalin weyn waxaynu xadhigga ka jarnay dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyey hosbitalka weyne laascaanood sidoo kale waxaa dhismayaasha weheliyey qalab caafimaad oo ujeedkiisu ahaa in sare loogu qaado tayada adeeg bixineed ee wasaaradda caafimaadka esi khaatumo sidoo kale hay-adda nis foundation oo dhismayaasha iyo qalabkaa keentay waxay nidaamka solar systemka ama tamarta korontada ee cadceedda ku dhisan ka hirgelisay hosbitalka weyne laascaanood ambasadorka madaxa safaaradda norweg iyo diblomaasiyadda sagal la socota oo saaka u yimi iyo saraakiil ka socota niis saraakiil ka socota dowladda federaalka ah oo dhammaan saaka noogu yimi inay nagala qayb galaan furitaankan waxaan ku soo dhoweynaynaa magaalada lascaanood waxaa jeclaan lahaa inaad magaalada hadhow ku soo wareegtaano magaalada laascaanood ayaa tan iyo markii uu ka hanaan qaaday maamulka khatuma state waxa ay dowladda soomaaliya ka fulisay mashaariic kala duwan